bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid a ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgallaha ay ka sameeyeen inta u dhexaysa jowhar iyo balcad ku dilay maleeshiyaad ka tirsan argixisada al-shabaab kana soo furtay gaari booyada oo ay ka qaateen muwaadin soomaaliyeed dalkeenna soomaaliya ayaa xaqiijiyey mid ka mid ah halbeegyada caalamiga ah ee loogu talagalay maaraynta masiibooyinka gudoomiyaha degmada buuhodle iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray deegaanka rufadhi oo dhowaan ay ku dagaalameen beelo walaalo ah wadadega deegaankaasi odayaal dhaqameedyo haween iyo dhallinyaro muqdisho ku kulmay ayaa ku baaqay in si shuruud la-aan ah ay ku joojiyaan dadka walaalaha ah oo ay dirirtu ku dhex marayso deegaanka horfadhi ee degmada buuhoodle qodobada wararka dibaddan idiin haynana waxaa ka mid ah ciidamada taageeraha dowladda syriya iyo mintidiinta ka soo horjeeda ayaa jebiyey heshiiskii xabad joojinta ee horey loo gaaray kadib dagaal ka dhacay gobolka idlib sida lagu sheegay baaritaan ay sameysay qaramada midoobay
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan waana subaxnimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha toddobaad sanadka labada kun iyo labaatanka ciidamada xoogga dalka ayaa howlgalloho ay ka sameeyeen intaa u dhexaysa jowhar iyo balcad ku dilay maleeshiyaad ka tirsan argixisada al-shabaab iyagoo ka soo furtay gaari booyd ah oo ay ka qaateen muwaadin soomaaliyeed muuse cismaan abto ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya howlgalkan oo ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka fuliyeen waddada u dhexaysa magaalada jowhar iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ku dileen shan ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab oo dhibaatooyin dilal gaadmaah ku hayay shacabka isticmaala waddada waxayna ciidanku ay soo badbaadiyeen booyad weyn oo shidaal ah kaasi oo ay argagixisadu ay ka dhaceen muwaadin soomaaliyeed taliyaha qaybta kow iyo labaatanaad ee gobolada hiiraan shabeellaha dhexe jenaraal maxamed axmed reedish ayaa ka warbixiyey howlgalka ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe deegaanada u dhexeeya ceelgeelow ilaa iyo maxaanku yidhaahdaa gololey shalay waxaa ka dhacay koroondooyinka ay la kulmeen nimanka argagixisada ah oo maxaanku yidhaahdaa halkaas ku dhibaataynaya dad shacaba oo gaari booyada watay oo shidaal waday ciidamada ayaana halkaas ka gaaray iyagoo rabay inay gubaan booyadda shakhsiyaad tuuga ah oo nimankaas argixisada ku abtirsaday ahaayeen dagaal ayaa meesha ka dhacay booyaddiina waa laga soo furtay oo dib ayaa dadkii shacabka loogu soo celiyey iyadoo maarka nabad qabta balse ay meediyaha qaarkood u sheegeen inay booyadiina gubeen maxaanku yidhaahdaa wax noocaasa booyaddii sawiradeedii way idinkugu jiraan waana helaysaan iyadoo cad oo sax ah howlgalkii meeshaas ka dhacayna nimanka khawaariijta waxaa looga dilay saddex nin dhibaatada halkaas ku gaartay iyo inay maxaanku yidhaahdaa ay waxaan rajaynaynaa inay kuwaana qaadan doonaan insha allah aysan mar dambe soo geli doonin aagga ay tuugaysiga ku yimaadaan waxaan leenahay markaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaybta toddobilaatanaad aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin sida wanaagga badan ee ay dadka shacabka ahay hantidooda u soo celiyeen maxaanku idhaahdaa oo ay ugu soo qabteen oo iyagoo nabad ah ay ugu keeneen una taallo shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay mar walba waa in maxaanku yidhaahdaa ciidamada xoogga dalka ee aagaga jooga aad la wada shaqaysaan oo aad maxaanku yidhahdaa wixii jira aad ood aragtaan aad la socodsiisaan insha allah deegaanadan hadda ay qaybtu joogto ka taliso oo aag mas-uuliyeedkee ah waxay ka qabatay howlo badan oo maanta aan la koobi karin oo ugu dambeeyey howlgalladii maanta ay galeen oo maxaanku yidhaahdaa ilaa iyo aagga godoofaar ay ku tageen hawshaasna ay howl fiican ka soo qabteen halkaas ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa muddooyinkan kordhiyey howlgallada ay ka samaynayaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan oo argagixisadu al-shabaab mararka qaar ay si dhuumaaleysi ay ku soo galaan waddada islamarkaana di- een, dilal gaadma ay ka fuliyaan muuse cismaan abtow warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
dalkeena soomaaliya ayaa xaqiijiyey mid ka mid ah halbeegyada caalamiga ah ee loogu talagalay maaraynta masiibooyinka xasan abuukar cali xasan baydhabo ayaa warkan inoo soo koobaya mawridow soomaaliya ayaa xaqiijisay mid ka mid a halbeegyada caalamiga ah ee loogu talagalay maaraynta masiibooyinka dowladda soomaaliya ayaa horumar ballaaran waxa ay ka samaysay xaqiijinta himilooyinka ku dhigan hanaanka howleedka ama hanaan howleedka loo yaqaano san hase haddee si loo yareeyo khataraha masiibooyinka dalka ka dhaca loona badbaadiyo naf iyo maalba waxa ay dowladda soomaaliya samaysay hanaan aada u wanaagsan oo horumar dhexaad leh iyada oo taasi laga ambaqaadayo ayaa waxaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ay dadaal dheerada ku bixisay si ay uga miro dhaliso ama loo unko iyo lasoo wareegidda habka isbeddelka cimilada iyo digtoonaanshaha khatarta masiibooyinka dadka ku iman karta dhowaanaha ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya si rasmiya xariga uga jaray xarunta bixinta ama bixin doonto mid ka mid a adeegyada ugu muhiimsan ee dhismaha itaalka bulshooyinka ku nool gobolada iyo degmooyinka dalka sidoo kale hiisiga ku saabsan in la sameeyo xaruntan waxa ay ku jirtay qorshaha tubta arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya xaruntan waxa ay digniino hore ka bixinaysaa halista kusoo foor leh ama khatarta dalka iyo dadka qodobada ugu muhiimsan ee arrintani waxa lagaga qaban karo ayaa waxa ay yihiin koow xog ururinta iyo daraasaynta halis wadareedka labo adeega la socodka xaalada iyo bixinta digniinaha halis wadareedka saddex baahinta digniinaha hore ee halis wadareedka iyo tan afraad oo ugu dambaysa oo ah dejinta qorshaha ka jawaab celinta halis wadareedka nidaamkan ayaa xaruntani ay ku shaqaysaa oo ay ku shaqayn doontaa kuwaasi oo bixinaya xudinna u ah shaqaalo markaasi loo soo xuray xaruntani waxa ay ku shaqaynaysaa qalab casri ah oo isugu jira aalado kombyuutar oo awood badan iyo shaashado aada u waaweyn oo lagala soconaya xaalada khadba soo kordha sidoo kale xaruntani xogaha ay soo saarto waxaa loo baahiyaa siyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin raadiyaasha telefishinada iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee warbaahinta mawjadu dowladda soomaalida ayaa ku tallaabsanaysay horumar aada u ballaaran oo dhinac walba marka la eego haddii ay noqon lahayd furitaan mashaariicyo sidii la garan kara ama sida la garan karo xuska sanad guuradii lixdanaad ee dhowaan isu rasmiya markaasi loogu dabaaldegay loona soo gabagabeeyey iyada oo munaasabado kala duwan lagu furay tallaabadan ugu dambeysay ee khatarta ka digisteeda iyo himilooyinka halbeegyada waxyaabaha dabiiciga ee iman kara oo dowladdu iminka ay soo bandhigtayna ay tahay mid taabagala oo dadka soomaaliyeed ay ilgaara ku hayaan waxqabadka dowladda
aad buu u mahadsan yahay xasan abuukar cali xasan baydhabo oo inoo soo koobayay warbixintaasi gudoomiyaha magaalada buuhoodle iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray deegaanka horfadhi oo dhowaan ay ku dagaalameen beelo walaalo ah oo wadadega deegaankaasi maxamed calibale ayaa degmada buuhoodle ee gobolka togdheer warkan inooga soo diray gudoomiyaha degmada buuhood ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland xamuud maxamed nuux iyo wafdiyu hogaaminaya ayaa maanta waxay gaadheen deegaanka horfadhi oo timaada degmada buuhoodle deegaankaas oo maalmihii lasoo dhaafay diriir ku dhex martay laba beelood oo walaalo ah diriirtan ayaa waxay geysatay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana ugu horreyntii halkaa ka hadlay gudoomiyaha degmada buuhoodle ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland isagoona ugu baaqay beelahan walaalaha in ay diriirta joojiyaan sidoo kalena soo dhoweeyaan ergooyinka nabadeed ee kusoo qulqulaya deegaanka hurufadhi si looga gaadho nabad waarta maanta waxaan joognaa degmada horfadhi anagoo saaka ka soo kacotinay magaalada buuhoodle waxaan halkan u nimi howlihii nabadeynta iyo ka shaqaynteedii waxaa halkan aan ku soo dhoweynay oo aanu dejin u sameynay iyo soo dhoweyn ergadii isimada ahayd garaadjaamac garaad cali uu hogaaminayey oo ka yimi dhinaca iyo gobolka sool iyo ilaa iyo garowe nugaal iyo wafdi kale oo fara badan oo meelo badan isaga timi ergadaa waa dejinay magaalada horefadhi baan dejinay guryihii martidaan u furnay wax u gogolnay halkaasaan kusoo dhoweynay warbixinta nabaddu meel wanaagsan bay maraysaa qoladii xaggaa ka timi ergada garaad jaamac uu hogaaminayey waxaa weeye ceegaag bay ka yimaadeen qoladaas reer ceegaag garabkaa waa la soo hadleen meel wanaagsan bay wax isla soo dhigeen waxayna u sheegeen in ay waxaa kale yidhaahdo nabad waa ka xidhan tahay nabad ay diyaar u yihiin qoladii halkan aan kula kulannay garabkii kalena iyaguna sidoo kale waa soo dhoweeyeen waftidaa waxay iyaduna ay sheegeen oo diyaar u yihiin nabad bilaa shuruuda sidaas marka ay tahay labada beeloodba waxaa weeye waxay diyaar u yihiin nabad bilaa shuruuda wufuuduna ilaa iyo hadda waxaa weeye deegaanka waa soo gaaraysaa oo kusoo qulqulaysaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo dhaweynaynaa wufuudda dejinteedii iyo dibdejinteedii iyo kala dejinteedii baan ku hawlanahay qayb ayaan ka qaadanay haddaan nahay maamulka gobolka cayn in aanu soo dhaweyno wafdidaas iyo waxaa weeye ergadaas oo siday tahay aanu soo dhaweyno ilaahay waxaanu rajeynaynaa subxaana watacaala ka rajeynaynaa inuu arrintaas shimbir khayr qaba uu ka dhigo odayaasha iyo ergadaana inuu arrintaas ku sugo waxaan mar waliba aan ku dardaarmaynaa in xaajadaasi dhaqanka loo daayo oo arrintaasi dhaqankaas ay gacanta ku qabtaan in ilaahay u fududeeyo beelaha walaalahana in ilaahay maslaxa dhexdhigaan iyagana u ducaynaynaa guud ahaan bulshadu meelay joogta waxaan ku baaqaynaa in arrintan nabada laga shaqeeyo ka dowlad ahaan annaguna waxaa weeye arrintaa ka daali mayno dadaal fara badan baan ka samayn doonaa insha allah tacaala sidii nabadda nabad waarta beelaha loo dhex dhigi lahaa wax allaale wixii ay ku qabsoomayso nabaddaasi waan soo dhaweynaynaa diyaarna waa u nahay insha allah tacaala anigoo sidaas wakiil kaga ah dowladda puntland gaar ahaan madaxweynaha dowladda dr saciid cabdullaahi deni siduu xalay ku baaqay oo madaxweynuhu uu sheegay baaqiisi nabadda walaalaha beelaha ah ee deegaanka cawsana iyo deegaanka horfadhi ku dagaalamayey sidoo kalena wuxuu tibaaxay oo madaxweynuhu uu waxaa weeye hoosta ka xariiqay nabaddaasi wax kasta ay ku baxayso in waxaa weeye ay maamulku iyo dowladdu ay gacan ka geysan doonaan insha allah tacaala annaguna taas umaan sii xoojin doonaa maxamed cali bile warbaahinta qaranka boohoodle
odayaal dhaqameedyo haween iyo dhallinyaro muqdisho ku kulmay ayaa dhinaca kale ku baaqay inay si shuruud la-aan ah ay ku joojiyaan dadka walaala ahaa ee darirtu ku dhex marayso deegaanka horfadhi oo hoos yimaada degmada buuhoodle cabdiqaadir cali axmed ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya
odayaal dhaqameedyo ganacsato dhallinyaro iyo haween oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxay baaq nabadeed ugu direen dad walaalo ah oo ay dariiro ku dhex martay tuulada horfadhi hoos timaada degmada buuhoodle ee gobolka cayn waxgaradkan ayaa ku booriyay in xilligan uusan dan u hayn dagaal dadka walaalaha wada dega waxayna ka codsadeen in si shuruud la-aan ah ay ku joojiyaan dagaalka waxaana sidoo kale ay ugu baaqeen waxgaradka ku sugan deegaanka inay kala dhex galaan dadkaasi walaala ah halka kan waxaanu isugu nimi odayaal walaalo ah oo doonaya baaq nabadeed inay u diraan dadka walaalaha ah ee arrimaha runahaantii ee hadda ilaa hadda dhiig sababay keenay nabadayntooda waxaanu ka soo hadlaynaa magaalada xamar ama muqdisho odayaashii oo dhan baa halka fadhiya waxaan walaalayaal idiin soo diraynaa horta ilaahay inuu idinkala nabadgeliyo waxaanu leenahay colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaanu leenahay war ka dhintay maxay ahaaytay ee gacan ka xaqdarani disho isagu ifkana ka tegyo dhibaatadii noloshana ka teg aakhirana dee qof gacan ka xaqdaran baaba disho wuxuu mutan doono ilaahay bay u taallaa laakiin dhibta waxay haysaa kanloo ee intuu qof uu ka gardaran yahay dilo inta nolosha uu ku nool yahayna dhabarkiisa uun eegaya ee aan habeen keliya nabad ku seexanayn aakhirana waxa ku sugaya ay cadaab tahay baaq nabadeed ayaa shirkanu ahaa laa khayra fii kaiirin baa ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku yiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas shir ma jiro ilaa saddex in lagaga hadlayo mooyaane waxaa ka mid ah in lagu islaaxinayo dad dhexdii insha allahu arrintan waxaan uga jeednaa baaqa islaax iyo wanaag iyo khayr baan uga jeednaa inaannu ummaddaa dhex dhigno oo hadalkayaga iyo codkayagu gaadho ilaahayna ku guuleeyo dadka hawsha hayana uu ku anfaco waxaan baaq nabadeed aan garabta u diraynaa annagoo u wada dhan dhammaantayo reer muqdisho colaaddaa ka soo cusboonaatay horfadhi ee walaalahaya dhex maraysa waxaan leenahay walaalayaal colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho annagoo ilaahay xaggiisa idinkoo eegaya in aan in aad joojisaan colaaddaas hadda halka ay maraysa inaad ku hakisaan een, garaadada iyo isimada iyo dhammaan dadka idiin soo gurmaday hadday yihiin kuwii gobolka idinla joogay iyo hadday yihiin kuwii bannaanka iyo hadday annagu halkan aan nahay qof waliba cod dheer wuxuu idinku leeyahay walaal colaadda joojiya maanta waxaan isugu nimid ee, annagoo ah odayaasha ganacsatada haweenka dhallinyarada ku dhaqanka muxaadir een, inaan u dirno baaqa nabadeed beelaha walaalaha ah ee ku dhex marta dowladdu ee, gobolka cayn ee, tuulada la yidhaahdo orfadhi runtii waa waa waa shil aada u foolxun cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho
kulan looga hadlayay doorka warbaahinta ee xal u helidda colaadaha colaadihii adkaa ee soo maray gaalkacyo ayaa lagu qabtay magaaladaasi cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan nooga soo diray isla magaalada gaalkacyo
kulankan oo looga hadlayo doorka ay warbaahintu ka qaadatay xal u helidda colaadihii adkaa ee soo maray magaalada gaalkacyo sidoo kalena lagu maamuusayay sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay aasaaska idaacadda hayaan oo lagu tiriyo idaacadaha doorka muuqda ka qaatay wacyigelinta nabadda iyo dibheshiinta oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin aqoon-yahano iyo xubnaha ururka suxufiyiinta gobolka muduga xasan cabdiraxmaan aadan agaasimaha raadiyaha hayaan oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey sida warbaahinta magaalada gaalkacyo ay ka mid tahay idaacadda hayaan ay kaalin muuqata uga qaateen wacyigelinta nabadda iyo dibheshiinta
bulshadii in nabadeedii isdhexgalkeedii laga shaqeeyo meel fiican ayadaa ku taageertay waxaan kaloo aan ku dadaalay in dadka codka lahayn aan uga noqon cod oo dadka codkooda uga noqon foos darsa gaara haddii aad baadilaa dhegeysato waxaa inta badan ka maqlaysaa dhiirigelinta aan dhiirigelinayno dadka markaas tabaaraysan dadka u baahan hiilka waxyaabaha soo maray ka mid waxyaabaha runtii aan ku faano oo markastaba runtii niyad wanaag badan noo ah idaacadda waxaa ka baxa barnaamijyo fara badan barnaamijyada qaar xoogga ah ku saaran nabadda iyo horumarinta gudoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka mudug hanad cabdi faarax ayaa isna sheegay in saxafiyiinta gobolka mudug ay mar kasta diyaar u yihiin ka shaqaynta amniga iyo horumarka cabdiraxmaan cabdulaahi shiikh oo ah rugcaddaad saxaafadeed kana soo shaqeeyay warbaahinta dowladda xilligii dowladii kacaanka ayaa ku booriyey saxafiyiinta maanta xoojinta iyo soo noolaynta afka soomaaliga
afka soomaaliga afkii soomaaliga dhalinyarada waxaad ku haystaan sida caanyeyn qalbaroojin faraxumayn dacdarro af soomaaligana waxaad ku haystaan wax aan loo dumaalan karin af soomaaliga waa aqoonsigeedu af soomaaliga waa aqoonsigeedu waxa aad ku haystaan dhalinyarada waa in waqeeya in nafusad leeyahay iskuul jifa leedahay iskuul xisbi leedahay iskuul hooya leedahay iskuul jidi leedahay waa kulkiisa dhacdo saqaada waa idin cudurdaanayaa inuu nafisatooda afka soomaaliga iyo wadiradii qabqartaan laakiin maanta waxaad joogtaan meel aad baadidiina ku haysan kartaan gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo cabdiraxmaan maxamed axmed ayaa isna sheegay waxaan leenahay habayo waxay ku dibaatayeen caawa sanadnimada saddexaad waxaan ugu ambalinaynaa ku dibaatinaynaa dadka madaxaadna oo la qabsanaynaa waxaan si gaara ugu dibaatinayaa shaqada uu ka hayo raasimada cadda xasanataas waxaan sidoo kale dacadda ugu mahacinaynaa doorkii muqdin ee ka qaadatay nabadii xegalkii kacyo labada kun sideed tobankii heshiiskii ka dhacay gaalkacyo gunaanadkii munaasabadda ayaa waxaa maamulka idaacadda hayaan oo soo agaasimay kulankan ay shahaadooyin guddoonsiiyeen xubno muhiim ah oo ay warbaahinta qaranka soomaaliya ka mid tahay iyagoona tilmaamay inay ku mutaysatay wada shaqaynta wanaagsan ee la xiriirta ka shaqaynta amniga iyo horumarka magaalada gaalkacyo cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
munaasabad lagu maamuusayey toddobaadka xurriyadda ayna soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka turkiga ayaa lagu qabtay magaalada istanbuul sacdiye maxamed xasan dax sacdiye maxamed axmed ayaa warkan inooga soo dirtay magaalada istanbuul
munaasabadan lagu maamuusayay kowda luuliya waxaa soo qabanqaabiyey jaaliyadda soomaaliyeed ee turkiga iyo ururka ardayda soomaaliyeed ee magaalada istanbul shacabaadu badan oo ka kala yimid magaalooyinka dalka turkiga ayaa kasoo qeyb galay munaasabada iyadoo goobta ay hadallo ka jeediyeen qaar kamid a marti sharaftii lagu casuumay xafladda iyo qabanqaabiyaasha waxayna dhammaantood isugu hambalyeynayeen xuska lixdanaad ee maalinta xornimada dalkeena
talyaaniga koonfurta soomaaliya waxaa u matelay in la dhaho kasesa maariya dibeji kasesa maariya dibeji wuxuu warqad u soo qoray sheekh xasan barsame abaabna hayste uu ku leeyahay ciidamada iyo dhulka haysata soo wareeji dagaalka ay guulaysaha kula jirta talyaaniga jooji shiiqa ugu diiday shiiqa hadal taariikhda gala ayuu u diray uu uga jawaabay warqadii loo soo diray hadalkii baa rabaa maanta in wax ka mida inaan idiin sheego
intaas oo dadka waxaan rabaa inaan mar walba aan ka hadlo caawa qalabka gudoomiyaha jaaliyadda waa sheekh maxamed waa qof soomaaliyeed oo aan barnaamijka lagu qaban qabtay oo waddankan uu ka sameeyey ha noqoto caafimaadka iskuxirka isqaaminta xafiiska daalidka uu sameeyey gaarbistaanka labada turkiga mar walba waxaan leeyahay gudoomiye waxaad qabatay waqtiga iyo taariikhda ayaa ku sii doonta ilaahayna subxaana watacaala maanta waxaan ahay gudoomiyaha ururka ardayda soomaaliyeed istanbul hadal badan meesha ma yaala laakiin waxaan rabaa inaan u anbaliyeeyo munaasabadda dadka guuradii ka soo wareegtay maalinta xornimadeenna waa maalin ku suuqan maalin qaran waa maalin awoodayaasha u dhiigbaxeen laakiin aanay aan jaans u helin waxaan filayay in aabayaasheen awoodayaasheen hore ee heli jira waxbarasho firiya wax walba u sahleeya waxbarashadooda iyo noloshooda laakiin annagu ee tahay in waalidka laga tacaalo dadka inta fadhiya badanaa waxay u badan yihiin dhalinyaro annaga waxaan ku akhrisanaa qur-aanka kariimka qur-aanka kariimka guul kastoo la gaaro haddayna qalaheeda guulihii u waaweynaan ama qazawaajiga u galay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa hogaaminaysa dhalinyaro waxaa ku arkaysaa hal aayad aad iyo cajibinsaa jirto asxaabulkahfigii
sacdiye maxamed xasan warbaahinta qaranka istanbul turki
halka warka a idinkala socotaana dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ciidamada taageera dowladda syriya iyo mintidiinta kasoo horjeeda ayaa jebiyey heshiiskii xabad joojinta ee hore loo gaaray kadib dagaal ka dhacay gobolka idlib sida lagu sheegay baaritaan ay samaysay qaramada midoobay dadka rayidka ah ayaa la kulmay dhibaatooyin isugu jira silic iyo xaalado qallafsan kadib markii milatariga syriya ay bilaabeen sanadkii lasoo dhaafay olole ay dib ugu qabsanayaan deegaanadaasi sida lagu sheegay warbixin lasoo saaray goobaha dadka rayidka ah ay ku nool yihiin waxaa lagu qaaday weeraro aan kala sooc lahayn oo cirka iyo dhulka ah iyadoo dadka loo geystay jirdil islamarkaana qaarkood la xidxidhay boqolaal qof oo rayid ah ayaa la dilay ka hor inta aan xabad joojin lagu heshiin bishii maarsh ee aynu kasoo gudubnay ku dhowaad hal milyan oo dad ah ayaa ku barakacay dagaalada kuwo badanna waxaa lagu qasbay inay ku noolaadaan xaalado adag oo ka jira xeryaha barakacayaashu ay buuxdhaafiyeen baarayaasha qaramada midoobay ayaa hadda ka digaya duufaan dagaal oo kale maadaama dalka uu wajahayo saameynta fayruska corona iyo dhibaato dhanka dhaqaalaha ah in ka badan saddex boqol iyo siddeetan kun oo qof ayaa la dilay saddex iyo toban dhibic laba milyan oo kale oo ah kalabar shacabka ku nool dalkaasi syriya ayaa ku barakacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba tan iyo markii kacdoonkii looga soo horjeeday madaxweyne bashaar al asad uu bilowday sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii guud ahaana warkii ood kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhyaartan dhegeysanaysaa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa hase yeeshee ciddii uu sheego warkan ama aan ka bogan mar kale waxay dib ugala socon kartaa bogga internetka eenu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net